wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxau ka daafuray xeer nidaamyaha xuquuqda bukaanka iyo shaqaalaha caafimaadka waxaana xeerkan loogu talagelay in lagu ilaaliyo xuquuqda bukaanka iyo sidoo kale bahda xirfadayaasha caafimaadka ugu horeyn xogayaha guud ee bahda miinalayaasha caafimaadka qaranka doctor maxamed maxamuud cadow ayaa ugu horeyn sharaxay muhiimadda uu xeerkan u leeyahay bahda caafimaadka dalka iyo qofka maxaa la yihahdaa bukaanka ah labadaba labadaba waxay u adeegayaan marka in la badbaadiyo bukaankaas labadaba marka si ay u adeegaan marka kana u helo adeegii u baahnaa kana u badbaado waxaa loo baahan yahay wax kala xadeynaya waxaa meesha ka bixi doonto dhakhtar layska qabsado maxkamad layska geysto dadaal uu sameeyey loo heysto maxaa la yihahdaa asigana sida doctor carabi uu sheegayay intuu qaliinka ku jira inuu arko wax u baahnaa in laysraaciyo hal mar hadhowdii intuu ku laqabo lahaa inuu isdhaha fududeey ninkan hal mar hawshiisa dhan soo afjar u yidhaahdo marka waxaan rabaa insha allah in oo isbitaalada kulley waa wada joogaan agaasimayaashooda dhakhaatiirta waa joogaan in fariintan la gaarsiiyo taliyaha hogaanka baarista dembiyada ee c i d gaashaanla sare muxiidiin cusmaan ayaa sheegay in xeerkan baahi weyn u qabeen maadaama ay si maalila ah ay ula kulmaan dembiyo ka dhaca goobaha caafimaadka dalka xeerkanna lagu dabaqi doono xilligan ka dambeeya barista dembiyada oo ani hadda maanta madaxda ka ahay maalinkaas waxaa yimaada kiisas dhakhaatiir soomaaliyeed iyo goobo caafimaad dhibaato loogu geystay runtii qaar ka mid a xitaa maxaa la yihahdaa xubnahoodii ugu muhiimsanaa xitaa ay ku waayeen runtii oo dacwo badana timaado marka in la helo nidaam iyo sharci oo lagu dabaqo arrimahaas aad bay muhiim u tahay runtii ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa dhinaciisa sheegay in wasaaradda ay ka go-an tahay in la dhowro bahda xirfadlayaasha caafimaadka iyo sidoo kalena lagula xisaabtamo dembiyada ay geystaan marka qodobka ugu muhiimsan waxaa wax badan oo ka hadlaya xeer nidaamyaha wuxuu ka hadlayaa xuquuqda bukaanka uu leeyahay inaan lagu xadgudbin iyo xuquuqda shaqaalaha caafimaadka ay leeyihiinba intaba uu ka hadlayaa laakiin qodobka ugu muhiimsan waxaa waaye oo dhibaatada ugu weyn ay ka jirtay consent formka hooyo markii ay xaalad emergency ah ku jirto oo ay foolanayso ee dhakhaatiirta isbitaalkaasi ay yidhaahdaan hooyadani caadi uma dhali karto in la qalo lakala badbaadiye waaye ay yidhaahdaan ayaa go-aanka cidda qaadanayso oo dhehayso saxiixayso oo halla qala dhehayso ayaa dhibaato ay ka taagneed mar kaste weliyo amarkeedii inuusan la soconnaa laga yaabaa ama inuusan jooginba xeerkan ayaa dhowaan waxaa meelmariyey golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyadoo lagoodu in wax weyn ka bedelo dembiyadii ka dhici jiray bahda xirfadlayaasha caafimaadka sidoo kalena xuquuqda bukaanka soomaaliyeed xeerkan usoo dhicin doono